إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hal qof oo rayd ah ayaa ku nafwaaya duqeyn ay ciidamada yuganda u geysteen tuulo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya laba qof oo rayd ah ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada hirshabeelle ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa duleedka degmada guriceel ka dhacay fal toogasho ah oo ay ciidamada dowladda federaalk u geysteen qof shacab ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay haddii ay ku jabaan dagaalada dhanka galgaduud inaysan jiri doonin meel ay ku nagaadaan wasiirada haweenka iyo ururka haweenka ee dowladda federaalk ayaa dubay hal baaf oo buskud ah oo ay ku sheegeen inay ciidamada ugu talagaleen nabadoonada saddex beel loo ku shiray wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa fariin u diray beelaha ay dariska ku yihiin gobolkaas iyagoona uga digay dagaalada uu xasan sheekh hurinayo boqolaal tahriibayaal etoobiyaan ah ayaa lagu laayay xadka u dhexeeya waddamada yemen iyo sacuudiga in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay dalka talyaaniga دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saakay waa talaado lixda safar sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada warkii oo dhan hal qof oo rayd ah ayaa ku nafwaaya duqeyn ay ciidamada uganda u geysteen tuulo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya wariyaheenna mahad ayaa dhacdadaasi wuxuu uga warmay maxamed cali aadan hadda waxaa qadka si toosa ugu jiro weriye mahad cubeyd oo muddooyinkii lasoo dhaafay safar ku mareeyay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ee mahad soo dhawow sidee wax u dhaceen halkee ayayse ka dhaceen maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay habeennimadii xalay baarafiidnimadii hore ayaa madfac ay soo tureen ciidamada shisheeye ee uganda wuxuu ku dhacay tuulo loogu magacaabo cadayli oo udhexaysa degmada janaale iyo deegaanka hanti wadaag madfacaasi waxaa la sheegay in laga soo tuuray deegaanka dhanow ee gobolka shabeellaha hoose dadka deegaanka ayaa hal mar maqlay dug weyn taasoo ay garan waayeen halka ay uga timid iyo waxa ay tahay intaba wararku waxay sheegayaan in madfacaasi uu ku shahiiday wiil labaatan jir ah kaasoo ka mid ahaa dadka deegaanka waxaa kaloo lasoo sheegayaa in maalmihii lasoo dhaafay ay madaafiic kusoo dhaceen nawaaxiga deegaanka mubaarag maxaan ka ognahay iyagana dhanka kale madaafiic ay soo tureen ciidamada shisheeye uganda maalmihii lasoo dhaafay waxay ku dhaceen meelo aysan ciidana ku sugnayn oo dhaca aagga deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellaha hoose madaafiicdaasi waxaa soo tuuray ciidamada shisheeye uganda hase ahaatee ilaahay subxaana watacaala ayaa ummadda ka badbaadiyey waxayna ku dhaceen saa horey kugu sheegaba meelo banaan oo aysan guri iyo geed intaba ku olin ciidamada shisheeye uganda xasuuq badan ayay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose waxauna xasuuqaasi saameeyey bulshada qaybaheeda kala duwan waxay madaafiicay soo tuuraan ku dhaceen dad beerali ah dad guryahooda isaga hurda intaba waxaana laga xusi karaa run ahaantii madaafiicda ay soo tuureen ciidamada shisheeye meelaha ay ku dhaceen waxaa ka mid ah tuulada golweyn muraale oo aada la socoto in caruur badan ay hal maalin ku leedeen madfac ay soo tuureen ciidamada shisheeye oo ku qarxay sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoosene sidaasi ayaa duqeymo ay soo tuureen iyo madaafiicdoodu ay u xasuuqeen dad badan oo ka tirsan shacabka gobolka shabeellaha hoose waa tahay laba qof oo rayda ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada hirshabeelle ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan hirshabeelle ayaa dad shacab ah ku dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay shan kalena oo ay ku dhaawacmeen rasaas ay ciidamada dowladda federaalk ku fureen dad shacab ah oo ku dibadbaxayay mid ka mid ah waddooyinka magaalada beledweyne ciidamada hirshabeelle ayaa ka carooday habqanka dadkan taasoo keentay inay rasaas ood ugu qaadaan dadkan ayaa ku dhawaaqayay ereya ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh wuxuuna ahaa dibadbax ay soo qabanqaabiyeen siyaasiyiin kasoo horjeeda xariga nin jenaraal ah oo lagu geystay muqdisho
waxaan mudaaharaadkeenna ka socnaa gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaan isugu soo baxnay mudaaharaad nabad ah shacabkana inay arkaan cadaalad ay meesha ku hayaanna ma jirto ayagaaba dulmi ku dhisan dad dulmi ayaga ku dhisan cadaalad ma ka shaqayn karaan mana ka shaqaynayaan magaalada beledweyne waxaa bil walba ay ciidamada hirshabeelle ka geystaan dilal ka dhanaa shacabka waxaana ay isku celcelis bishiiba magaalada ku dilaan saddex qof oo rayd ah falkii ugu dambeeyey ay ku dileen ayaa waxaa cambaareeyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta dibadbaxa soo abaabulay waxaa duleedka degmada guriceel ka dhacay fal toogasho ah oo ay ciidamada dowladda federaalka u geysteen qof shacab ah wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee dhaca bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay dad shacab ah ku dhibaateeyeen halkaas shalay duhurkii ayay ciidamada dowladda waxay ka anbabaxeen degmada guriceel iyagoona aaday dhanka iyo deegaanka ceel barfaango halkaasna waxay ku dileen nin xolo dhaqato ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada huwanta ah ay gacanta ku dhigeen ruux shacab ah jirdil ayay u geysteen kadibna way toogteen iyagoona intaas ka gadaal ka dhacay xoolihii u watay wararka ayaa intaasi ku dariyay in dadka deegaanka ay arrinkaasi ka dhiidhiyeen waxaana tuulada ka taagan xiisado coloodeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay haddii ay ku jabaan dagaalada dhanka galgaduud inaysan jiri doonin meel ay ku nagaadaan dhanka kale wasiirada haweenka iyo ururka haweenka ee dowladda federaalk ayaa dubay hal baaf oo buskud ah oo ay ku sheegeen inay ciidamada ugu talagaleen waxaa wararkaa soo jeedinaya maxamed amiin isagoo shalay muqdisho kula hadlayay xubno ka tirsan wasiiradiisa ayaa waxa uu aada ugu celceliyey in xasan sheekh laga taageero dagaalada xamse cabdi bare ayaa wasiirada iyo shaqaalaha dowladda federaalka ugu baaqay inay niyadda u dhisaan ciidamada dowladda federaalka iyagoo isticmaalaya baraha bulshada intaasi kadib waxa uu sheegay in dagaalada hadda socda haddii ay kusoo jabaan inaysan jiri doonin meel dambe oo ay kusii nagaadaan taasi oo micnaheedu yahay in jabkooda uu israacraaci doono dhammaan hay-adaha dowladda shaqaalaha dowladda in ay dagaalkaas lagu jiro inay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh maanta waxaan maraynaa meel halis ah haddaan dib uga soo dhacno malkadaas aan fuullay meel aan ku istaagayna lama garanayo marka meel lagu kala hara ma jiro mucaarad ma leh muxaafid ma leh waa inaan gaarno wax kale oo ayna hor yaalla ma jirto dowladda federaalka ayaa taageero ka weysan bulshada taasina waxa ay keentay in iyagoo qudhooda ay saacad weliba warbaahinta istaagaan islamarkaana sameeyaan olole siyaasiyiinta mucaaradka ugu yeereen igu sawir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka iyo saraakiil uu ka mid yahay gacmo duulo oo uu xasan sheekh muqdisho ka diray ayaa daraad waxa ay gaareen ceel dheer si ay u qabtaan barnaamijyo lagu muujinayo in dowladda federaalka ay taageero ka haysato dadka degmada bulshada intii joogtay magaalada waa ay diideen in xubnahaasi ay kala qayb galaan dibadbaxyada taasina waxa ay sababtay in xasan sheekh uu muqdisho ka dalbo koox haween ah oo loo ekeysiiyo dadka deegaanka kuwaasi oo la ciyaaraya islamarkaana u buraanburaya saraakiisha iyo xildhibaanada sidoo kale habeen hore waxaa la arkayay wasiiradda haweenka khadiijo maxamed diiriye iyo laba haween oo kale oo ururka haweenka dowladda ka tirsan oo ku faanaya inay dubeen baafyar oo uu buskud ku jiro uguna talagaleen in ciidamada dowladda federaalka ay u geeyaan haddaan nahay hogaamiyaasha haweenka haddaan nahay indhaha indhaha indhaha sahayda waana kaasaa halkaana nooguma imaanaysaan muddada ay hadlayaan ayaa waxa ay warbaahinta horteeda ku ruugayaan buskudka iyagoo aanay ka qajilaynin dadka daawadayaasha ah mahadsanida nabadoonada saddex beel oo ku shiray wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa fariin u diray beelaha ay dariska ku yihiin gobolkaas iyagoona uga digay dagaalada uu xasan sheekh hurinayo warkaas waxaa inoo faahfaahinaya maxamed daahir cali sow xalayto waxaa la baahiyey qaybta saddexaad khudbadaha ay jeediyeen nabadoonnada beelaha maxamuud hiraab murushada iyo wacays leh kuwaas oo ka qayb galay kulan saddex geesood ahaa oo lagu soo gabagabeeyey magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud kulankaas ayaa looga arrinsanayay duulaanka ka dhanka ah deegaanada ay degaan beelahaasi kaas oo xasan sheekh uu ka hurinayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud nabadoonnada saddexda beelood oo hadlay ayaa adkeeyey oo ku raacay mowqifka ay qaateen hoggaanka dhinaca dhaqanka ee saddexdaasi beelood kuwaas oo muujiyey inay isku aragti ka yihiin difaacidda ku dhaqanka shareecada islaamka nabadoonnada kale ah cabdiciid cali gaban mira wehriyo culusow xaaji bashiir axmed xayleh oo ka mid ah nabadoonnada beesha maxamuud hiraab oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay inay ku dhaqmaan una xukun tagaan kitaabka qur-aanka kariimka koox kasta oo kusoo duushana ay gacanta midig ula tegi doonaan dadka dariska la ah beelaha ee xasan uu dagaalka geliyey ayay u soo jeediyeen inaysan ku kadsoomin mashruuca uu wato xasan sheekh dalkan kitaabka ilaahay yaa yaalla asaa looga dhaqmaa asaa looga xuguntamaa asaa dalka shareecada islaamka uga furan tahay ee wax uga dhaqma wax ka qaata sidaasaan leenaha hadaad diidaanna ee, hadda gacanta midigta aan iskula tegaynaa walnamadii waa ka tagteen kitaabkii waa ka tagteen xasan gurguurta dadka ou rabo inuu isu kaano diro uu isu kaano diri dadkaas bare ka qaata nabadgelyo iyo derisnimo iyo walaalnimo iyo ahlnimo aan ku wada joogno haddii aad xag annaga soo aadaan annaga dowladdaas la sheegayo qabiilaan u naqaanaa ninkaas nin wacaysla weeye waxaan rabnaa naga jooga dadkiina ka reebta nabadoonnada beesha murursade ee kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoone axmed didhaxow jimcaale iyo cabdinuur sheekh ibraahim odayaasha beesha murursade iyaguna waxa ay kulanka ka sheegeen beelaha dariskala ah ay laba qayb noqdeen kuwa iska diiday mashruuca xasan sheekh iyo kuwa isku diyaariyay inay soo raacaan waxay u soo jeediyeen inay isweydiiyaan walaaltinimada iyo darisnimada ka dhexaysa dibna u milicsadaan wixii ka dhashay dagaaladii ahliga ahaa ee soomaalidu ku go'day waxaa soo yara qabiilka aan dariska nahay waxaan ognahay inuu isqaybiyey sidii walaalihii hore uga hadleen ama bayaanka ku qorreed qayb waxay qaadatay walaalahood inaynan ku duulin jasaakum allahu khayran leenaha waa u mahad celiyaynaa qaybna waa qaybta isku dayday inay dhaqdhaqaaq sameydo ciidan soo abuurtay wax soo dubaridoy xasan sheekh diire bukuuriya ay noo soo kaashato ay noo soo raacdo hadduu qabiil yahay ha isweydiiyo haddana wax aan ka hayno dadkii dariska ahay oo dhaqanka ee dhaliyadu isaga dhexeedo isku dheelmad kala aan ahayne dheef yaroo xasan gurguurte laga qaadayo darteed inuu noolahay wixii ku kalifayo ee isweydiiyo xaasa ku xiga haddana hayse sii weydiiyo hadduu hadda dheef aan uka nadhaafsado maxaa ku xiga ma ku guulaysaa ma ku guuldaraysaa aaway derisnimadii aawa dhaqankii aawa noloshii macaanadoo la haystay ugu dambayntii kulanka waxaa ka hadlay nabadoonnada kale ah cali xasan geedi iyo daa'uud cali ga'fow oo ka tirsan beesha wacaysle waxaana odayaasha beesha wacaysle ay sheegeen in loo diidan yahay isku xukunka shareecada islaamka darteedna loogu soo duulay iyagoo wacad ku maray inay difaacayaan ku dhaqanka shareecada naf iyo maalna ku bixinayaan
xasan gurguurte waa intaas inuu dumiyo rabana annagu beriyaan ka nahay mana aqbali doono haddii ilaahay idmo xasan gurguurte iyo wuxuu wado iyo dastuurkiisa hadday qaraabo la socoto tahay hadday ummad kala tahay intaba beriyaan ka nahay waxaan ogaanay ilaahay meel ka xagayso la aadayo inayna jirin inaan dhimaha inaan ognahay saacadduna ay taagan tahayoo ay tahay saminu aakhir shabaabna anuka waxaa waaye xoogna naguma haysto waxaa waaye xarbina anugu kuma jirno ilaahay kutubkiisaan se qaadannay shabaab haddaad la xarbihaysiin waa taqaanin ma uu jiro anugu qabiillaan nahay deegaanaan leennahay goofka geedaan noogu yaal ilmaa noo jooga waxaa waaye ilaahay yaa idin kale anugu beled iyo baadiyo iyo adduunyo kale ma dhaqanno waxaa waaye guryahayaa joogna adinkaana noogu yimid haddaad noogu yimideenna arqaladahan iyo dhibkaan iyo raacdadan iyo maaragtay ceelka u fadhiiso iyo meel kasta kalugoy intaasoo dhammaad keenteen si kastaba ha ahaatee beelaha nuulaalaha ah ee isugu yimid kulankan ayaa waxa ay diyaariyeen cudud xooggan oo ay ugu talagaleen inay kaga hortagaan duulaanka ka dhanka ah deegaanada ay degaan taasi oo muujinaysa inay ka go'an tahay inay la dagaalamaan cid kasta oo kasoo duusha boqolaal tahriibayaal etoobiyaan ah ayaa lagu laayay xadka u dhexeeya wadamada yemen iyo sacuudiga maxamed cali aadan ayaa warkaas inoo haya iyadoo ay adag tahay in wax tafaasiil ah laga helo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka tahriibayaasha ah ee isaga kala gudba dalalka sacuudiga iyo yemen ayaa waxaa markii ugu horreysay lasoo sheegayaa tafaasiil ku aadan halka ay ku dambeeyeen boqolaal ruux oo tahriibayaal etoobiyaan ah kuwaasoo lasoo warinaya in lagu laayay xadka u dhexeeya dalalka sacuudiga iyo yemen hay-adda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ilaalada ee maamulka aala sacuud ay dad badan ku laayeen xadka u dhexeeya wadamada sacuudiga iyo yemen tan iyo sanadkii hore boqolaal qof oo u badan dad tahriibayaal ah ayay hay-addu sheegtay in lagu laayay xadka u dhexeeya labadan dal dilkaas oo ay geysteen ciidamada ilaalada xuduudaha ee maamulka aala sacuud xilligii toogasho wadareedka ii dhacaysay ayay dadka tahriibayaasha ah isku dayayeen inay ka tallaabaan xadka dalka yemen kuwaasoo doonayay inay gudaha u galaan sacuudiga ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo kasoo baxay maamulka aali sacuud kaasoo ku aadan eedeymaha loo soo jeediyey ee ah inuu laayay boqolaal tahriibayaal etoobiyaan ah waxaa sidoo kale eedeymahan cusub ee kasoo yeeray hay-adda xoojinaya koox fadhigoodu yahay magaalada new york ee dalka maraykanka kuwaasoo warbixin ay soo saareen ay kaga hadleen tacadiyaadka tahriibayaasha etoobiyaanka ah loogu geystay xadka ay wadaagaan wadamada yemen iyo sacuudiga warkan saakay dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay dalka turkiga shilkan ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay qeybo kamid ah gobolka yesgot ee dalka turkiga waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan labiyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban kale shilka ayaa yimid ka gadaal markii gaariga oo nuuciisu ahaa bas uu ku rogmaday waddada taasoo uu darawalku xakameyn waayey warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystayaal waynaga intaa